wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowladda galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusoo gabagabaysay shirka nabadeynta degmooyinka dhabbad iyo galnisoon kaas oo muddo saddex maalina ka socda magaalada gaalkacyo waxaana shirka diradda lagu saarayay sidii sare loogu qaadi lahaa nabadda iyo xasiloonida bulshada halkaas ku nool gudoomiyaasha degmooyinka dhabbad iyo galnisoor ayaa sheegay ahmiyadda shirkan u lahaa waxa ayna sheegeen in si wada jir ay uga shaqayn doonaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada waan soo dhoweynaynaa waana uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waxaana leenahay midda maanta aad qabateen keliya ka dhiginina weliba deegaamada colaaduhu ka jiraan degmooyinka sida dhabbad iyo galnisoor waxay u baahan yihin wacyigelin bay u baahan yihiin ummaddaas waxay u baahan tahay dib heshiisiin dadka caqliga saaxiibka ah iyo dowladduba inay arrintaas ka qayb qaataan si looga gudbo colaadda dhex taalla dadkaas wada dhashay oo deriska aho walaalaha ah ayaa loo baahan yahay dowladduna waxaan leenaha kaalintiina qaata labada maamul ee degmada dhabbad iyo galnisoorna waxaan leenaha kaalintiina qaata wasaaradda arrimaha gudaha waxay noogu keentay halkan marka koobaad isbarasho inaanu isbaranno marka labaad horumarka sidii aan ku noolaan lahayn oo degmooyinkaga u horumarin lahayn waxaa ka horeeya nabadgelyo haddaan nabadgelyo la helin wax dhaqaaqi karaa ma jiraani waana iska warqabnaado labadan degmo dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowladda galmudug axmed cismaan aadan oo shirka soo xira ayaa maamulada degmooyinka dhabbad iyo gallinsoor ugu baaqay ilaalinta nabadda iyo xasiloonida bulshada dadkaani waa dad derisaa waa dad walaala waa dad wada dhashay shirkaani markaa wuxuu hordhac u ahaa arrimo la rabo dadkaas in nabadayn iyo maaragta dib heshiisiin loogu sameeyo meeshaan beryahan waxaa loinkugu soo bandhigay habraacyo loo marayo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen labadaas degmo iyo maamulkoodu habraacyo lagu soo dhoweynayo nabadda iyo maaragtay dib heshiisiinta kolley waxaan malayna wax badan baa la iskugu sheegay meeshaan waxaa laydinka doonayaa inaad wixii aad meeshaa ka barataan ummadda kula laabataan shirkan ayaa qayb ka ah shirar muddooyinkii dambe lagu qabanayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaas oo la doonayo in lagu dhammaystiro madmadowga iyo khilaafaadka ka jira bulshooyinka ku nool degmooyinka dhabbad iyo kalinsoor